wain wujida matn yushbihuhu fahuwa shaahidu watatabuc urq lidalika huwa lictibaaru wain wujida hadii la helo matnun matni la helo matnigaas oo yushbihuhu matnigii hore u eg fahuwa shaahidu matnigaasi waa shaahid waxaan soo marnay ama ku guda jirnay kitaabka nuqbat lfikr gaar ahaan waxaan ku guda jirnay waxyaabaha la yidhaahdo mutaabacaadka iyo mutaabacadu waxa ay tahay waxaan soo marnay mutaabacadu inay tahay in la helo xadiiskan iyadoo markii hore la moodayo in nin keligi uu xadiiska la gooni noqday ninkii nin la wariya xadiiskii in la helo ninkaas ninka la wariya xadiiska waxaa la yidhaha mutaabic ninkaas marka waxa u xasilay mutaabaca u xasilshay mutaabacadiina taamo iyo khaatiran usoo qaybina waxaana shardi uga dhignay ninkaas wax mutaabaceynahi xadiiska inay shardi tahay ama mutaabacadu taama ha noqoto ama qaasida ha noqoto xadiisku inu hal xadiis yahay waxaa isku eg ee taageerayo hal xadiis inay yihiin oo duruuqda dhowrka dariiq ku yimid hal xadiis oo keligiis inay yihiin oo hal saxaabile wa in wujida marka haddii la helo matnu yushbihu fahuwa shaahidu waxaa jirta marka oo dhacda in la helo laba xadiis oo istaageersa laba xadiis oo isku macnaa ama isku lafdiya laakiin laba xadiis way laba xadiis waaye ama waa isku lafdi oo hal lafdiay sheegayaan labada xadiisba ama waa isku macno alfaadu ha kala dugnaato laakiin macnuhu waa isku macno isku hal xadiisna mahano hal saxaabi sooma weriy laba saxaabiya soo kala weriy haddii laba saxaabi kala weridana xadiisu waa laba xadiis way laba xadiisu noqonay saas darteeda waxaa laga yaabaa xadiis isku lafdiya oo hal lafdi sheegay in man raa minku munkaran falyuayiru biyadihi oo kale ayaa waxaa laga yaabaa inaad ku aragtaan axaadiista kutubta daciifka axaadiista daciifka kutubta lagu qoro inaad ku aragtaan laga yaaba inaad xadiis noocaas ku aragtaan xadiiskii laftirkiisa iyo lafdigiina inaad ku aragtaan kutubta xadiiska saxiixa lagu qoray iyo bukhaariga muslimka aad ku aragtaan waa maxay marka sababtu halkaana xadiisku ugu qoran yahay lafdigaan ugu qoran yahay hadalka nabigu calayhi isalaatu wasalaam oo qaybta qaanada daciifka loo geliyey qaanada saxiixan maxaa loo geliyey xadiiskaa laba xadiisa oo laba saxaabiy kala leeyahy marka labada saxaabiy kala leeyahay saxaabi kamid aha xadiiskiisu wuxuu yahay bukhaari iyo muslim ku yaalla oo saxiix yahay saxaabi kamid a xadiiskiisuna wuxuu ku yaallaa daciif waayo sanadkiisa daciifa markaasaa culamada qaar waxa laga yaaba inay yihahdaan xadiiskan xadiis abu hurayra ee lafdigu saad yahay waa daciif inay yihahdaan xadiiskuna asagoo ama cabdullah bin cumar werinayo ama saxaabi kale oo werinayo inuu saxiix yahay suurtagal dadkii aan cilmiga xadiiska waxba ka aqoon amaba ay ku cusub yihin wuxuu inay yihaahdaan maxaa ninkaan xadiiska udicisiiyey xadiiskaan annagaaba arag inu xadiis saxiixa waaye iyagoo lafdiga fiirina lafdiga maa waxa la fiirina saxaabiga xadiiska soo weriya laba saxaabi xadiiska soo isku lafdiga isku macnaa laba nin ay laba saxaabi soo kala weriyaan maxay noqonayaan laba xadiis noqonaya haddii saddex saxaabi soo weridana saddex xadiis noqonaya xadiiskii marka waxaa la helay isagoo laba xadiisa laba saxaabi labadaas saxaabi labadooda xadiisna waa isku egyihiin waa isku egyihiin labadooda marka wa isxoojinayaan ha isxoojiyeyna maxaa lagu magacaabaa midka wa xoojiyey waxaa lagu magacaaba ashaahida lagu magacaaba ashaahid ula baxeen culamada muxadisiinta ashaahida lagu magacaaba ashaahid ayaa lagu magacaaba waxaa laga dhigay shaahidku iyo maraggu qofka muddaciga wax sheegana ayuu xoojiyaa dacwadihi soo maaha xadiiskaanuna wuxuu xoojiye xadiiskii kale xoojiye xadiiskaana waa xoojiye xadiiskii kala xoojiye marka mutaabacada iyo shaahidka farciga udhexeeya soo lama fahmin hadeer mutaabicu iyo midka mutaabica ahi waxaa shardiya ninkaa xadiiska maaragtay ninka markuu ninkan taageera xadiiska ay isla werinayaan inuu yahay hal xadiis hal saxaabile laakiin haddii xadiisku hadday laba xadiis niman isla weriyaan hal xadiis niman isla weriyaan laakiin laba saxaabi kale leh maxaa la yidhahdaa xadiiskaas kale shaahida la yidhahda shaahidakaas laga leeyahay wain wujida haddii la helo matnun matni oo yushbihuhu matnigii hore u eg fa huwa matnigaasi iyo xadiidkaasi matnigu u eg yahay laakin kiimaa laftirkiisa ama lafdigu egyahay ama macna u egyahay lakin saxaabi kale uleeyahy fa huwa kaasi wax u egu ashaahidu shaahida la yidhahda sheega marka shey iska istilaaxa culamada muxadisiinta oo istilaaxaan udhigteen intaas la yidhahdo si kalena culamada qaarkood waa udhigaan si kalena culamada qaarkood udhigaan waa noo imaan doontaa kutub kale noogu imaan doontaa si kale ukala ukala tafriiqiyaan ukala ukala soocaan ukala soocaan say rabtaba ahaatee haddana waxay yidhahdaan culamadu shaygan waa shay iska istilaaxa waxaa marka suurtagala taabica iyo shaahidka in labada midkii rabakan kale lagu magacaabo haddana waa suurtagal oo mutaabacadii waa soo baranay mutaabic midka layidhaha waa soo baranay tacriifkiisi waa ogaanay shaahidna tacriifkiisi waa ogaanay haddana xaaraan ma aha wax la diidan yaha ma aha in mid kasta midka kale lagu magacaabo mid kasta in midka kale lagu magacaabo oo muta mutaabici shaahid lagu magacaabo ama shaahidkii mutaabic lagu magacaabo culimo ku magacaabo waa la helo laakiin sida kitaabka hadda shiiku uu ku qoray ama shiiku uu ku tegey matniga uu ku qoray waa taas inkastoo sharaxa uu ku qoray inay labadaba banaan tahay laakiin haddana markii la taxriifinayo tacriifta culimadu say u badan yihin waa taas waa in mutaabicana lagu tacriifiyo kaan soo marnay shaahidkana lagu tacriifiyo labada xadiid ee istaageersan ee isku macnaha ama isku lafdigaa wain wujida haddii la helo matnu matni la helo matnigaasoo yushbihu matnigii hore u eg fahuwa almushaahidu waa shaahid watatabucu uruq wadooyinka in la raaraaco lidalika ay lidalika xadiis xadiiskaas wadooyinkiisa in la raaraacana huwa alictibaaru ayaa la yidhahda cilmiga cilmu xadiiska waxa ugu qiimaha badan waxa weeye in rijaalka la kala aqoodo oo sanadka la baxsiyo la baaro haddaan sanadka la baxsin oo la baarin oo aan sanadka ragga ku jira xaalkooda iyo inay kala maqleen oo wax kala maqleen oo xariibsan yahay iyo maaragtay waxyaabaha saasa iyo inta qofooda xadiidkan shiikaan la wariday waxyaabaha saasa baaritaankeeda culimada muxadisiinta ku dheerayda qofka aduusan muxadis ahayn ama cilmi xadiidka uusan wax badan ka aqoonin si kasta oo wax looga sheegshoogo guudguudo a qaato cilmi kasta culumta kale uu leeyahay waa ku adagtaha inuu xadiidkan baafigiisa iyo sixadiisa u kala aqoodo waa ku adagtaha laakiin ninka imaamka ahi oo xadiidka imaamka ku ahu wuxuu samaynaa xadiid markuu arko wuxuu raadinaya xadiidka iyaa soo wariyey wadooyinka lagu wariyo o dham uu raadina kutubta dham u ka baara markaasuu su keena xadiidka keligiisa waxa laga yaba hal xadiisu keligiisa in kitaab weyn laga qoro wadooyinkiisa saas wadooyinka la iskubarbar dhigo ee la yidhahdo hebel waa wariyey intaasoo waddo ku wariyey hebelna waa wariyey intaasoo waddo ku wariyey hebelna waa wariyey intaasoo waddo ku wariyey ee la ogaado dabaqad kasta inta qofoodo ku jirta markaas markii kutubta uu ku jiro dhan laga soo saaro ayaa waxaa la ogaana dabaqad kasta inta nima ku jirta ayaa la ogaana waana cilmi aada u qib badan waana cilmi aada u macaan badan haddii la barto waana cilmi qofku uu kalsooni ku helayo uu ku helayo xadiiskan sixadiisa iyo dacfigiisa uu kalsooni ku kala qaadanayo oo hadba sidii xadii duruqdiisu ay tahay iyo raggaas oo welina waxay yihiin ka warqaba ninkii lagu jiro haddii u helo nin taageera alxamdulilah hadduu nin taageera u waayo wuxuu ogaana xadiidkan in lagu jiro inuu xadiisku waxa uu u baahan yahay haddii ninkau daciif yahay oo matruub yahay ama kadaab yahay ama wadaac yahana warkeed badaa cilmigu marka cilmi xadiiska waa cilmi noocaas waxaan soo sheegnay marka wax hadda aan sheegayno dhan waxaa laga yaba dadka qaarkood inay la yaaban yihin is leeyihiin waa maxay waxaan laleeyahay mutaabic iyo shaahid waxaan istaageera waxaan waa maxay waxaan macnahooda waxaa la ogaanaa amaba ay qofka ka dhaadhacayaan qofku markau kutubta kutubta maaragtay sanida iyo rijaasha wax ka qorta cilmi xadiidka marka u dhaadhaco ee uu xadiidka baaritaankiisa bilaabo ee uu xadiidkan duruqdiisa iyo wadooyinkiisa jamciyo ee uu isku dayo xadiidkan inuu saxiix yahay inuu daciif yahay inuu isagu ad binafsihi u kala ogaado inuu isku dayo waana la kala ogaadaa oo nin ardayaa kala ogaan kara xadiidka inuu saxiix yahay inuu daciif yahay oo kala ogaan karaa laakiin muxuu ku kala ogaan karaa marka hore aaladda uu ku kala ogaa lahay inuu barto waayo aaladihii kamid taha marka waxaan aan sheegayna aaladihii kamid taha oo xadiidkan masalan sanadaad u aragtay sanadkii nin xoogaa bacsi ku jira ku jira asaanidiisa dhammeedaad baartay waxaad ogaatay xadiidkan ninkan nin taageera in la helay xadiidkii wixii ku jiray maxaa waa laga waa ka baxa soo maha wuu ka baxaa wuu ka baxaa xadiidkaanu mashhuur inuu yahay xadiis inuu yahay gariib inuu yahay waxaasoo dhan waa ku kala ogaani waa ku kala ogaani markaasa waxaa laga yaabaa shiikba intuu shiikka juudi badan yahay ayuu wax ka ogaa og yahay ninaa waxaa laga yaaba inuu xadiidka daciifiyo soo u raadayo u raadayo daciifiyey wuxuu u daciifiyey hebelow ku jira oo u baahnaa taageeri oo haddaan la taageerin xadiidkiisa uusan saxiix ahayn ayaa xadiidkaa ku jiraysa wax taageerana oo u waayo hebel kalea yidhi xadiidkan xasan waay waa saxiix maxaa ku jiri muxuu ku yidhi waa ka baaritaan badan yahay ama ilaah ayaa u sahlay dariiq kale u sahlay ee kutubta aad u fara badanta duruq kale kutub kale raadiye kutub kale raadiye waa uu helay wuxuu ogaaday hebelka xadiidka lagu daciifiyey hebel aan ahayn oo kaxoog badan oo xadiidka weriye markaasuu yihi xadiisku waa saxiix xadiisku waa saxiix xadiisku saxiix waaye marka wax saalan maaha wax saalan ragaa waxay sameeyaan xadiista meel waxaan arki jiray yaman waxaa ku taalla maraakiis cilmi xadiiska aada loogu barto marka ardadu markay socday u socdaan marka cilmiculuma iska noqonayaan cilmiga cilmi xadiiska marka waa iska baaraya ardaygu waa isaga baara xadiiska uu soo ogaana xadiisku inuu saxiix yahay inuu daciif yahay waxaa jirta marka aimo waaweyn oo wax ka qorta aimadaas waaweyn oo xadiiska wax ka sheegtay waxbay ku darsanayaan masalan haddii imaam weyn oo xadiiska u yidhahdo xadiiska cilaa ku jirta cilaa ku jirta haday yidhahdo ma dhegeshayaan sixadiisa ku degdegi maayaan waxay raadinayaan xadiiskan wixii lagu celeeyey waxaa laga yaaba marka mid ayaga kamid aho ardada kamid aho inuu xadiiska yidhaahdo wixii lagu celeeyey inta wada xadiisku waa saxiix ee waagi dambe ay soo baxdo oo mid kale uu soo saaro xadiiskan sababtii lagu celeeyey uu soo saaro sababtii lagu celiyay sabab sabab qabsadana masalan soo baxay aa soo baxay marka imaamka aimada waaweyn oo cilmigan baxar xuurka ku noqotay xadiiska yidhahda cillaa ku jirta ama xadiiska saxiixiyaan ama xadiiska daciifiyaan wax saalan maaha waa wax laga heegaysto waay saas darteed hadii baxsigaas marka la baarayo xadiiska baxsigaas la baarayo iyo baaritaankaas la baarayo ee kitaaba marka soo dusina ee sanadkiisa la fiirina ee asijaasha soo weriday la qoraayo ee ninkaan loo raadina wax taageero loo raadina ee haddana kitaabkaan lasoo dejinaya haddana la fiirina ee midkaan kale lasoo dejinaya la fiirina waa baxsi soo maa waa juhdi waa shaqo shaqa meeshaas kaa soo mara shaqadaasaa magac loo baxshay shaqadaasaa magac loo baxshay ninkii taageero ahay ee halka xadiis labada nin oo isla weriday magaca loo bixiy soo mahan wuxuu ahaa ninku mutaabicu ahaa labada xadiisoo isku egna maxay ahaayeen midkood muxuu ahay shaahidow ahaa shaqadii marka lagu ogaa lahay xadiidkaas inuu mutaabaca leeyahay inuu shaahid leeyahay shaqadii lagu ogaa lahay ayaa magaca la iyadana magaceedana maxaa la yidhaha alictibaar a la yidhaha alictibaar ala yidhaha wuxuu yihi shuuqa dhegeysa marka watatabucu uruq uruqda jamcu ariiq waayo wadooyinka xadiidka raacitaanka la raacraaco iyo raadinta la raadiyo lidalika liajli dalika alxadiidi xadiidkaas dartiisna loo raadiyo oo loo baaro uruqda iyo wadooyinka huwa alictibaaru tatabucaas iyo raacraacaas iyo baarintaas iyo juhdigaas iyo shaqadaas ayaa waxaa la yidhahda alictibaar itibaar looya waa la fahmada sooma wax dhib badan ma waa shaqadaa la shaqaynayo way hadba kitaab lasoo dejina hadda la fiirina ee la qoraa wixii ku yaalla kitaabka lasoo dejina shaqadaasa waxaa la yidhahdaa alictibaar shaqadaa la yidhahda haddii marka shaqadii la shaqeeyey lagu helo ninkan in taageero leeyahay hal xadiisna taageerada uu uxafishay maxaa lagu magacaabaa mutaabica lagu magacaaba haddii taageeradaanu ay noqoto taageero laba xadiis ka kala tagina maxaa lagu magacaabaa shaahidaa lagu magacaaba tatabucu duruqna waxaa lagu magacaabaa alictibaara lagu magacaabo qaala watatabucu uruqi wadooyinka oo la raacraaco iyo baaritaanka wadooyinka la baaro iyo raadinta wadooyinkaas la raadiyo xadiisku lidalika liajli dalika axadiisi xadiiskaa xoojin la xoojinaa darteed loo raadiyo wadooyinka huwa lictibaaru kaasa ictibaar intaas waa fahamsoo ma